qaar ka mid ah waddooyinka magaalada muqdisho gaar ahaan xaafad ka tirsan degmada dayniile ayaa gebi ahaanba go'day kadib markii ay buux dhaafiyeen carro iyo wasaq fara badan oo ka dhalatay dayax lagu sameeyey dadka xaafadda ayaa si kulul u eedeeyey dowladda federaalka iyagoo ku tilmaamay mid ku fashilantay mas-uuliyaddii ugu yareed ee ku saabsaneyd hagaajinta waddooyinka muhiimku ah bulshada waxay sheegeen in xaaladda nadaafadeed ee ka jirta waddooyinka ay tahay mid liidata dadka shacabka ah ayaa codeer ku dalbaday in laga nadiifiyo waxyaabaha dhibaatooyinka leh ee yaalla waddada balse maamulka magaalada muqdisho ka taliya ayaa indhaha ka laabanaya dhibaatada haysata shacabka waddadan dhibaato weyna jirto isbuucii saddex jeer afar jeer aashil ka dhacaa mootooyin baabuur badan oo macnaa dad haligeen hadda guri maas ku yaalo waa jaban yahay baabuur haddaraad galay ilaahay dad wax kuma gaarsiin laakiin gurigii aad u jabay waddadan baahi badan yartaa waddadan bacaad waaye hadda seedkan dhan waa wada bacaad seedka kaaraan dhan wada bacaad waaye yaqshidaa la iskugu tagaa macnaha baabuurta marka laamigaaga dhankaas iska fiiriye wixii farax ka socdaa iska fiiriye laamiga goyaysid waxaa kuwii maaha marka mooto ama baabuur oo sanca ka socoto ama dhankaas ka fiirnaa waana kugu dhacayaan islaanta maamaha sheex ku karayso dhabarkay ka jabtay ilaa hadda waa jaban tahay baabuur maa soo galay gabar maasay ku dhimatay maal xamsito horteeda ku dhimatay oo toddoba jir ahayd marka meeshaan meel qataataa waa bacaadkaana laga xaaqo waddooyinka burbursan wasaqda daasan iyo cudurrada dulhoganaya xaafadaha magaalada muqdisho waa muuqaal murugo leh oo ka tarjumaya heerka uu gaarsiisan yahay dayaxa